عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب الوضوء من الطور weysadii la weysaysanayay baltawrka kolley waa noocyadna weelalka un kaba mid ah oo dee kolley mid yar iyo mid weynba uu yeeshaayo imika kolley waa barhkood waxay ku fasiraanu dashtiga ama weelka dharka lagu maydho ee siday noo soo socotona waa mid ka koobanba weeye ee waxaan leenahay uun waa weelalka ay isticmaalayeen qeyb kaba mid ah dee xalayna waa tii aynu barh kala soo aragnay weysadii laguba weysaysanaya kaa tawrama iyadoo waa weelka ama shibha dasti aadna ugaba yar laguba weysaysanayo isaga xaggiisa biyo kuba sugnaa bal wixii kuba yimuu baabkiisii yahay lafdigana tawri ay nooguba sugan iyo taasunbuu u keenayaa xadiidku waa xadiidkii cabdullaahi bnu zayd aynu soo maray xalaynaan haynay in ka horraysay inaan soo aragnay wuxuu uhi musanifku raximah llahu tacaala xadaanaa khaalid bnu makhladin قال xdثna سليمان بن بlال qال xdثnي cمر بن يحيى عن أبيه qال أنه qال كان cmي يkثir min الوضوء saan aragno xadiidkii haba soo celiyo takraarku waa iska badan yahay kitaabka waa ku badan yahay haddana way yartay xadiidkii matnigii iyo sanadkii hore uun isagoo ah inuu soo celiyo dee waxoogaa way jiraan kitaabka taa dhacay markaan malaa makhrajka iyo duruqda xadiidku aanay sidaasi ahayn oonay badnaynba ama aada u cidhiidri tahay laakiin kolley ama sanadkana wuxuunbaaba iska bedelaa matigana waxyaale uu soo kordhiyo ama wax iska bedelaa way jiraan imika camr ibnu yaxya inta ka dambaysa waa intii aynu awl horeba soo arkaynay khaalid ibnu makhlad markii hore aynooguma sugnayn waana sheekhyada bukhaari raggooda waaweyn buu kaba mid yahay khaalid ibnu makhlad alqadawaani bukhaarisan oo kale mubaasharo waa uga wariyaa iyo toos iyadu waasida kaga wariyaana waayo waa min kibaari shuyuukhii ee waasida uu kaga wariyaana way jirtaa ee cidi u dhaxayso bal ninkan khaalid ibnu makhlad alqadawaani kolley kunyadiisana abulhaytan baa la yidhaahaa waa mawaalidii reer bajiila waa nin reer kuufaa qolooyin culimmada ka mid oo tawsiiqiyo way jiraan kuwa bal iyada wax kaba sheegay ama daciifiyena way jiraan walow malaa jaanibka dacfigu uu u badnaa uun xagga marka la eego wixii nixladiisaayd ama uu qabay oo tashayucay barhkood yidhaahayn aad buu ugu talax tegayba walow aanu daaciye ahayn sida kale siduu abu daawuudba kaba cabiro waa saduuqa laakiin tashayuc baa jiray dee waxa weeyaana ruuxu haddii uu marka la eego dabdigiisu uu fiican yahay qaadashada axaadiida uu qaadanayo sida uu gudanaya aanu daaciyana waxa aanu kuba ahayn bal ama nooca min alahwaa kaba midee isaga lagu sheegay aanu ruux dadka ugu yeedhaya aanu ahayn wax madhabtiisa xoogeynayana aanu warin dee kolley kitaabkeennan shiico iyo qolooyin kaleba waa ku iskao kuwa bal waxyaala laguba sheegaa way kuba badan yihiinoo kol hadduu saadiqa lahja yahay dabdigiisa uu xadiidkiisa dabdinayaana uu fiican yahay daaciyo bal markaas aanu ahayna bidcadiisan dadka uguba yeedhaya aanu ahayn wax bidcadiisii xoogeynayana aanu warin waa la aqbalayaa riwaayadiisoo kolley markaa taasi ma keenayso dacni isaga laguba dacniyo ee laakiin arrinka kale sheegaan culimmadu waxa weeye inuu waxyaale ula gooni noqdo xataa culimmada qaarkood ay kuba inkireen barhkood uu leeyahay imaamka ibnu cadina kitaabkiisa alkaamil uu tatabucay waxyaalihii afraaddiisa ahaydoo kitaabka bukhaari malaa mid keliya mooye wax kaleoo kaga sugan ima jirto jaanibkaasna bukhaari waaba iskaba dhowray bukhaari iyo muslimba kitaabkooda waa ku sugan yahay tirmidi iyo nasaa-i iyo ibnu maajahna waa ku sugan yahay bukhaar abu daawud isaga maha sunanta ee musnadu maalik ayuu riwaayo kuba leeyahay axaadiidta markaa qolooyin kala duwan oo kutubta ducafada ku soo daray way jiraan axaadiidta la yidhaah uu la gooni noqday waxaa kaga mida xadiidkii man caadaa lii waliyan faqad aadantu bilxarbi oo kitaabkan bal waa afraadiisa kakagaba jira walow xaaf ibnu xajar xadiidkaa marka uu sharxayo bal duruqda kale iyo riwaayaadka kale macnaha kuba yimi uu tatabuco dee uu ku xoogaynayo ee laakiin bal taas baa la yidhah dahabi baa yidhaahaa lowlaa haybatuljaamici lacaduuhu min munkaraati haddaan jaamican saxiixa haybadiisu jirin xadiidka waxay ku tirin lahaayeen munkaraadkii uu khaalid ibnu makhlad lahaaye bal waxaan leenahay bukhaari meelo kala duwan waa kaga wariyey waasida iyo waasida la-aan in xaaladiisuna taa weeye axaadiida afraaddiisa ahayd ee munkaraadkiisa ahaydna bukhaari waaba iskaba dhowray xadiidkanna kolley xaafid kitaabka aakhirkiisa weeye marka uu sharxayo bal xataa saxaabo kale iyo riwaayaad kaloo laguma wariyo macnaha kuba yimi oo tilmaamaya xadiidku inuu asal leeyahay ayuu sharxa kuba soo arooriyaayay bal khaalid ibnu makhlad alqadawaani waa sheekha bukhaari baan leenaona min kibaari shuyuukhi wuxuu yidhi haddaba camr ibnu yaxya aabihii xadiidka ka warinaya yaxya ibnu cumaara san horeba u soo araragnay dhowr goor qaala markaa yaxya ibnu cumaaraa yidhi waa aabbaha kaana wuxuu ahaa cammi adeerkay adeerkiisuna waa kii aynu soo marnay kolna awow lagaba cabiro camar inuu awow u ahaa nidhi waa aabbihiibuu adeer u ahaayo awownimadu taasba weeye bal markaasee isagu weydiiyey cabdulaahi bnu zayd su-aasha weydiiyey camr bnu abi xasanna isagoo magaciisu iyo matin aan kuba soo aragniyo sanad hore waana adeerkii aabbihii la dhashay sida xalayba soo sheegnay haddaba adeerkay camr bnu abi xasan wuxuu ahaa yukiru mid badiya min alwuduu'i weysada ayuu had iyo goor badin jiroo markay kaba jabtaba waa weysaysanayay bal waa cusboonaysiisanayo weysaduu badsan jiray qaala markaasuu yihi cabdilaahi bni zayd baa wuxuu ku yidhi akhbirnii cibaaradanna hore umaynaan soo aragno waa dariiqani waxyaalaha zawaa'idiisa akhbirnii bal waxaad iiga warantaa kayfa siaad aragtay kayfa si aad ra-ayta oo aragtay annabiya sala allahu calayhi wasalam yatawadau xaalu weysaysanayo bal si kayfiyadii rasuulka ilaahay aada aragtay isagoo u weysaysanaya taa ii sheeg fa dacaa bitawrin maxalu shaahidku waa inta halkanun waxna waxaana leenaun dee waa waaxid min alawaani un weelalka iyagu isticmaali jireen barhkood dasti ha yidhaaheen kuwa shibha dasti waa shabahaye malaa isagoo guntiisu aanay dee yar ballaadhnayd afkiisna uu yar ballaadhnaayo taas gundheerna saasa aan lahayn iyo umuuro haba yaraadee bal tawr baa la keenay dee waa ti laftii inuu nuxaas ka samaystaana laftii noo horeeyey min maa-in biyo ay ku jiraan fa kafa'a uu janjeeriyey oo saasuu usoo idhi calaa yadee labadiisii gacmood buu saa koobkii ama tawrkii biyihii kuba jiruu saa dee muug gelina ugu yar shubuu ugu soo yar dhinaci intuu saa usoo iilay faqasalahumaa labadii kaf buu maydhay alaaa miraarin calaa yadayhi faqasalahumaa alaaa miraarin uma adkhala yadahu gacantiisiibuu geliyey fi tawri famadmada wastanhara alaaa maraatin dabacna uu ka soo saaray weeye uu geliyey dabadeedna saa lafdiga muslimba ahaa halkan gacantiibuu ka soo saaro biyi uu ku wato famadmada waa luqluqday wastanhara dee istinshaaq baa ka horeeya lafdigeedna waa inoo horeeye alaaa maraatin saddex goor min karfatin karfo keliya xaggeed oo karfadu xalay ta aynu soo marayba dee waxa weeyaan alaaan waxa weeyaan oo alaaa maraatin bialaai kharafaat baynu laftigaa soo maraye maha karfo keliya ayuu karfadaa keliya uunbuu saddex goor ku noqday isagoo kana luqluqanaya kana sandaarsanaya saynu soo maray saddex goor bay ahayd mid kastaba qarfo gaaray ahayd laakiin qarfadaas wuxuu ku jamcinayay madmadad iyo istinshaaqi ayuu kuba jamcinayay haddana qarfo labaad haddana qarfo labaad xadiidka taasaynu kuba soo aragnay lafdigu waa ixtimaali laha qarfo un keliya inuu saddex goor kuba noqnoqday laakiin dee riwaayaadkii kale taa inooguba yimi oo waa saddex qarafay hayde laakiin qarfada keliya uu madmadad iyo istinshaaqa ku kulminaya uma adkhala yadow gacantiisiibuu geliyey fakhtarafa biha biyii buu kusoo qaatay fagasala wajhahu halaaa maraatin uma gasala yadayhi ila almirfiqayni maratayn maratayn waa gacan kastaba laba goor uma akhada biyadihi gacantiisiibaa wuxuu ku soo qaaday maaan biyo waa biyihii madaxa uu ku masaxayay waa biyo cusub famasaxa ra'sahu madaxiisiibuu masaxay fa adbara bihi aqbal alfaadii hore aqbala bihi adbar baynu soo maroon yihi wowdu ma keenaysa tartiib imika halkan waa badaa bimuqadami raasidii aynu soo maray sii dee iyada u munaasibka aydoo gacantiibuu dib u kaxeeyey weeye labadiisii gacmood oo qoyaankii leh haddana waa aqbala xaggan horuu soo qaabiliya uma hasala rijlayhi labadiisii lugood buu maydhay fa qaala wuxuu ihi haakadaa saa imika aan sameeyey ayaan ra-aytu arkay annabiya nebiga sala allahu calayhi wasalam yatawada-u xaal u weysaysanayo xadiidku waa xadiidkaa dhowrka goor aynu soo aragnay inoona socdo weli xadaanaa musadadun qaala xadaanaa xamaadun can haabitin can anasin ana nabiya sala allahu calayhi wasalama dacaa biinaain maa kana waa xadiidkii anasee xalaynaaan soo aragnay habeen ka horreeyeyna halkii iltimaasulwuduuna aan kuba soo maray uun haabit lbunaani baana anas ka warinaya xamaadkuna waa ina salamaa wuxuu ihi ana nebiya nebigu sala allahu calayhi wasalam iyadoo salaadi gaadhay salaad casar bay ahayd dadkii badanna ay la joogeen oo dad barhkood guryahoodiibay tageen ayuu yidhi biyo ayuu dalbay in loo keeno uu ku weysaysto dacaa biinaa'in min maa'in fa uutiya waxaa lala yimi oo la keenay biqadaxin qadax waaba dee koobba adugu kolley waa weelkaasuun qadaxin raxraaxin waasaca oo macnaa guntiisna ay dhowdahay dee waa kan gacantu ay gelayso xalay waatay aynu soo maray mikhdabba halkan lagaba cabiray mikhdabka kol iyadoo rasuulka ilaahay intuu ku fadhiistay biyo laguma shubayeyna waynu soo marray waqtiyadii uu wafaadi doono markaa aaladaa dharka lagu maydhana mikhdab waa la yidhaha weel ka yarna ama weelkana waaba la yidhaha mikhdab ama ha yaraada ama ha weynaada sida xadiidkaa kale aynu kuma soo marray xadiidkan anas halkii mikhdabka lagaba cabiray baa imika qadax lagaba cabiray imika raxraaxuna waxa weeyaan waa alinaau lwaasicu saxni alqariib alqacr waa kaa guntiisu intay yar waasac tahay laakiin aanay dheeraynay dhowdahay kaas baa adigu raxraxnimadu ay tahay ee biyo badanna markaa kolley ma qaadayo weelka caynkaase aan aadna u sii weynayn guntiisna ay dee bal matalan aanay saa usii dheeraynee adigu markaa guntiisna ay dhowdahay markaasaa fowtiya fiihi shayun maa weliba ma buuxine wax biyaa kuba sugnaa fa wadaca uu dhigay asaabicahu farihiisii buu rasuulka ilaahay fiihi bal inuu kafkii hagaag u kala bixiyo uu ka cidhiidhiyo maybo farihii buu geliyey rasuulka ilaahay biyihii baanu dhex dhigay qaala anasun anas baa wuxuu idhi fa jacaltu waxaan bilaaboon gudagalay anduru inaan eegayo ilalmaa'i biyihii yambucu min bayni asaabicih oo maaha uun dee takiiru lmawjuud biyihii maka jiray oo la badiye bal waa iijaadu macduumin oo waxaan jirin baa yimi oo biyo aan jirin oo dee mucjizana ah calaamaadkii rasuulka ilaahay nubuwadiisii ka mida culimmada qaarkoodna ay yidhaaheen ma biyo waxa ugu mudanba uguba fadli badan kuwa rasuulka ilaahay farihiisa kasoo dhex baxay afdalu lmiyaahi maa un qad nabac min bayni asaabici nabiyi lmutabac etay dhahan yarihi maa u zamzamin fakawharu bacd alculamaa qowlkoodi fa jacaltu waxaan bilaaboon gudagalay anduru inaan eegayo ilalmaa'i biyihii yambucu xaal ay burqanayaan oy ka soo baxayaan min bayni asaabicih qaala anasun xadiidka waynu soo aragnay anas baa wuxuu yihi faxasartu waxaan ku qadaray ku qiyaasay man tawada'a ciddii weysaysatay halkan ku weysaysatay ee biyaha hadda na way yimaadeen oo kolba qolaa soo fadhiisanaysa oo gacmahay dardarsanayeen bal markaasoo markay dee weysadu u dhammaatana haddana kuwa kalaa bedelayo waayo dadkiibaa badnaayo koobkan yar ama weelkan yar hareerihiisu ma qaadayso de dee dadkaa tirada intaa leeg leh maa bayna sabciina ilaa amaaniin toddobaatan ilaa siddeetan inta u dhaxaysa ayaan ku qadaray dadkii arrinkan weynaa dee rasuulka ilaahay mar iyo laba toonna aan ka dhicin ee mucjisaadkiisa iyo calaamaadkii nubuwada kaba mid ah ee markaa yimi ee dadkii ku weysaystay kolley xalayto waxaan soo aragnay riwaayadii xumayd inay siddeetan iyo ziyaado ahaayeen imikana toddobaatan ilaa siddeetan ayaa halkan inooguba sugan waana xadiid keliya uun ee maaha dee laba waaqaco kala duwanoo waaqaco keliya ayay wada tilmaamayaan waana xadiid anasuno anas baa labadaba dee imaka xaalo taa hore iyo tanba isagii laga waranayaa xumayd iyo imaka thaabit ulbunaani unbaa labadan lafti kala leh laakiin anas bay kaba warinayaan marka wuxuu halkana shaarixuu leeyahay bal sida laguma jamcinayo anas imanka xasartu buu ihi waan qadareeye ciddada muu intuu mid mid u tiriyey muu dabdin oo ciddo uu ama tiro uu dabdiyey oo mid mid uu tiriyey ma ahay laakiin dee tii isaga agtiisa yaqiinta ku ahayd inay toddobaatan ka badan yihiin weeye laakiin siddeetan miyay gaadheen hadday gaadheenna ma dhaafeen mise waxa weye may gaadhin taas muu jasmin ahayn oo waxa weeyaan inay siddeetan gaadheen ama ay dhaafeen iyada taas agtiisa yaqiin may ahayne xasir iyo qadaritaan bay ahaydba markaas awqaadda qaarkeed dee xadiidka aan nidhaahna waaqaco keliyuu ka warramayaaye mar keliya lagama maqline marar kala duwan baa anas laga maqlay oo dadkan isku majliskamay maqline awqaadda qaarkeedna wuu jasminayey in siddeetan ay kaba sarreeyeen waa haddii dadnigiisa taasi ay u qaalib ahayd dee awqaadda qaarkeedna waa kan lahaa bal matalan intaas oo aan jasmin ahayn ee arrinku kolleyba haddii toddobaatan la yidhaaho iyo haddii siddeetan la yidhaaho bal haddii in ka yar la yidhaaho ee waa calaamada iyo mucjisada weynoo arrinka xadiidka kuba sugan wax isbede markaa mucjiso ahaan iyo calaamatu nubuwa arrinkaas wax isbedelaya ma aha xadiidkana waynu soo maray dee lafdigan qadaxna walow tawruun ahaa isagii dee tawrkii waaba lagu fasiri karaa oo tawrkiina waa weelalkaasun baan leenahay weel kaba mida un baabulwuduu'i bilmuddi weysadii lagu weysaysanayey mud ayuu baabkiisii yahay waa baabu bayaani alwuduuc bilmuddi waa caddayntii laba caddaynaya la sheegayay mud in lagu weysaysto almudduna weel buu ahaa ama ay wax ku miisan jireenoo agtooda mikyaal macruufuu ahaa san saac oo kale saacuna mikyaal buu ahaa mudkuna mikyaalunbuu ahaa faraquna inoo dambeeyaana isaguna nooc makaayiltoodii ay wax ku miisan jireen kuna qiyaasan jireen ka miduu ahaa bal haddaba mudkuna waxay idhaahaan waa inaa-un yasacu ridlan wa hulutan bilbaqdaadiya wey waa weel isagu qaadayay rodol iyo rodol hulukii marka la eego dee kii maaha dimishqe kii baqdaad rodolkii laga isticmaali jiray baqdaad oo dee ay bal matalan barhkoodna boqol iyo soddon dirham buu rodolkaasi miisaanka u dhigmaya ay idhahaan boqolna se imaam nawowi boqol iyo sideed iyo labaatan iyo arbacato asbaaci dirham ayaa rodolku u dhigmaya miisaan ahaan haddii xagga wasanka loola kaco ay idhahaan haddaba waxa weeyaanun wuxuu ahaa waxbay wax ku miisan jireen weelka ay wax ku miisan jireenna waxaa inta saacadiisu ay ahayd waa rodol iyo thuluth kaa baqdaadiga markaa dambe baqdaadiya lagaba isticmaalay dee waqtigaa mudka iyagoo ay isticmaalayeen baqdaad may jirinba ee laakiin rodolkii baqdaad marka loo eego mudku intuu noqonayay ayaa wuxuu ahaa rodol iyo thuluth oo saas baa saacuna afar mud hadduu yahay ayay u idhaaheen waa shan rodol iyo thuluth buu ahaayo kaa baqdaadiga ah saacu isaguna markaa xagga miisaanka la eega laakiin xagga kale kaylka marka la eego waa wax ay wax ku miisan jireen timir ay ku maystaan iyo raashin ay kuba miistaan oo iyaga agtooda mikyaal macruuf ku ahaa ama marka la leeyahy waa in dee laba kaf shaksi muctadila labadiisa kaf qaado dee kolley biyo iyo isku mid ma noqonayaan wixii raashinkii oo raashinkii dee haddii labadan kaf lagu qaadayo la dhowrayo ziyaado badan oo xoogaa buu tegayaa biyihiin iyagu la mid maaho iyagu marka weeyaan san cuntadu ay si dul fuulayse ay u dheeraanaysa iyadu ma yeelanayse bal taasi waa mudkaasi waa wuxuu u dhigmaya una laakiin mudku sidiisa waa mikyaal macruufa mikyaal waa ina iyo weel ay wax ku miisan jireen intaasna intuu u dhigmaya ay ahayd haddaba markaa maxay tahay waa biyo weelkaas muggii ah waa weelkaa rodolka iyo ulukaba ah bal matalan taas oo kale oo waxaan xataa haddii dee imaka malaa dee litir buuxanaba noqon ahayn weelkaa muggii ah oo lagu weysaysto taas ayuu baabkeedii iyo bal arrinkiisa dee horena waynuu soo marray biyaha inaan israafku uu yahay wax madmuuma yahay rasuulka ilaahay ficilkiisa in la dhaafo iyo israafkana culimmadu inay taa karaheen waa kii muqadimo aan bilowgii kitaabulwudu aynu kuba soo maray haddaba bal weysaysigii dee rasuulka ilaahay wuxuu ku weysaysan jiray noo soo socdeen xadaثna abu nucaymin qaala xadaثna miscaru qaala xadaثani bnu jabrin qaala samictu anasan yaquulu كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل abu nucaym fadl ibnu dukeyn sheekha bukhaari iyo miscar ibnu kidaamo imaamba ahaa dee iyada kitaabka aad bay ugu soo noqnoqdaan ibnu jabrina waa nin ansaaro magaciisa cabdullaahi bnu cabdillaahi bni jabri baa la ydhaha jabri markaa awoogii ooye kolkol halkaa jabri jaabir buu noqdaa waana saxaabi jabri bnu catiik ama jaabir bnu catiik la odhanayo waa nin ansaara oo lagu kalsoon yahay oo dadkii atbaacu mee taabiciintii yaryarayd kaa mida dabaqadii zuhri iyo qataada iyo walow qole ay kaba sii yaryiin oo kutubta lixda aba riwaayo ku leh ibnu jabrin waa cabdullaahi bnu cabdillaahi bnu jabrin ayaa miscar ka maqlay xadiidka ibnu jabrin ba ayuu ka maqlay saxaabigan ansaareed oo anas ibnu maalik samictu anasan yaquulu kaana nebiyu nebigu wuxuu aha sala allahu calayhi wasalam yaqsilu mid maydha aw yaqtas kaana yaqtasilu macnaa yaqsilu badanahu weeye markaa jirhkiisuu maydhi jiray oo aw kaana yaqhtasilu ama waa ku maydhan jiray waa shaki uun kolleyna waa riwaayada imaka bukhaari marka la eego abu nucaym xaggii ama bukhaari weeye ama abu nucaym waayo iyadoo abu nucaym dad kale ay kaba wariyo noo shaki jirin oo yaqhtasiluun ay tahay ayaa iyadunaba jirta ama waqtigaa bukhaari kaba maqlayay baaba shakio xaggiisa haddaanu kaba sokayn oonu bukhaariba noqone laakiin macnuhu waa tanuun rasuulkii ilaahay kaana yaqhtasilu wuxuu ku maydhan jiray bisaaci saac saac macnaa waa weel qaada saac qaada markii raashinka iyo waxyaalaha lagu miisayo weelkaa muggiyo biyo ah ayuu ku maydhan jiray rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh saacuna waa afar mud ayuu noqonaya ama shan rodol iyo thuluth marka baqdaadiga la eego taas buu noqonaya rodolkii baqdaad weeye in marka la eego haddaba rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh isagoo timo badan lahaa bal haddana saac ayuu ku maydhan jiray ilaa khamsati amdaadin ilaa shan mud oo macnaa waxa weeye saac waa afar mud in saac biyo adugu gaadho ama buuxiyo saac ilaa waxoogaa shan mud ah halkay afar mud ama ilaa shan mud intaa u dhaxaysa ayuu rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh kuba maydhan jiray taas oo macnuhu waxay awqaadda qaarkeed kol saac buu ku gaabsan jiray waa afar mud awqaadda qaarkeedna waaba ka siyaadin jira oo ilaa shan mud ayay gaadhi jirtay oo saaciibaa waxoogaa uu kaba kordhi jiray oo dee imka mud kala kuba biiri jiray bal waxaana anas markaa waa inaanu biyo intaa ka badan rasuulka ilah isticmaalay waa iilaaciisa iyo si isagu uu ogaa weeye xasba cilmi ama xasba iilaaci rasuulka ilaahay intaa kamuu badin nihaayadii wuxuu ka dhigay ilaa shan mud oo kolkol waa ka yareyn jiray waa afar mud kolna shan mud waa gaadhsiin jiray laakiin xadiid caaisho oo dee muslim saxiixiisa ku sugan ayaa wuxuu yihi rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh iyo caaisha inay iyagoo dee janaababa ay jirto ay maydhan jireenoo weel lagu magacaabo ama faraq lagu odhanayay faraq ra-duna way fatxisan tahay waana saddex saac oo faraqu saddex saac buu noqonaya dee saddex saacadday tahy waa ilaa labiyo toban mud ee laba ruux haddaan u qaybina shantii mud uu kaba badnaanaya dee qasdigii kaba soo hagaagayay ee waxa weeyaan inuu awqaadda qaarkeed ama taa ay kuba maydhan jireen taas baabay ahayd waana saddex saac faraqu balweyn adugu bal markaa waxa ay tilmaamaysaa xadiid kaloo saxiixa muslim ku suganna xadiid caaishaa kolkol rasuulka ilaahay afar mud wax ka yar inuu kuba maydhan jiray waa saddex mud inuu kuba maydhan jirayna saxiixa muslim way noogaba sugantee waxaan axaadiidta kaba faa'iidaysanayaana dee horta taxdiid inaanay ahayn aan la dhaafi karin intan aan laga yarayn karin taas ma aha ta jirta un waxa weeye ruuxu inuu israafkii iskaba ilaaliyo oo biyihii israafkii uu iskaba ilaaliyo dee waxaana dhici karta ruuxa xaajadiisa biqadri alxaaja iyo bal biikhtilaafi naas iyo waxyaalo inay isbedbedeli karaan ee waxa weeyaanuun imaka intani taxdiid maaha aan la dhaafi karin oo axaadiidta kale inoo tilmaamaysa aan lagana yarayn karin ma aha ee waa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ta waa ku maydhay kuna weysaystay in intan ka yarna waa ku weysaystay iyadna axaadiidta qaarkood inooguma timi muhimku waxa weeye markaa laysuma xadaynayo mud lama dhaafinayo weysadii ama lagama yaraynayo arrintu maahee bal waxa weeye arrinkani waa taqriib waxa weeye in layskaba ilaaliyo israafkii markaa xagga biyaha layskaba ilaaliyo taas bay noqon oo dee axwaashu waa isbedbedeli kartaa jumhuurulculamaana waxa weeyaanuun xaggan marka la eego saaca iyo mudkan aan hayno waabay kuba tegeene laakiin istixbaab ahaan bay kuba xambaareenoo rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh dadkii weysadiisa qadarayna mud baa u badnaa maydhigiisa dadkii qadarayna saac baa uba badnaayoo tan bay mustaxab kaba dhigeen laakiin moota aan leenahay taxdiid ma aha haddaba kaana yaqtasilu bisaac ilaa khamsati amdaad wayatawada'u waa weysaysanayey bilmuddi mud buu ku weysaysanayey mudku dee imika taas maaha siaan sheegayno intuu labadaa gacmood wixii sooba uu ku soo darsaday oo keliya inay weysadiisa wada gaadhaysoo kaleo obatan intaasoo goor uu kafkiisa uu kuba soo darayey kafkiisa biyo ku soo darayey ee waxa weeyaan waa weelkaa ay wax ku miisan jireen ee mudka qaadayay biyo adigu bal matalan kaa muggii ah ayay weysadiisu ahayduu kuba weysaysanayay taa weeyaan ee waxa weeyaan mudku imika milulkafayn almuctadilayn taa ujeeddadu ma aha ee rasuulka ilaahay mudna waa ku weysaysanaya bal intaa inka yarna kolley waa ku weysaystay rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh intana waa ku weysaystay ee haddaan bal xaajo ziyaado ake wax keenaa jirin dee arrinkii iyo sidii mustaxabkay tan bay noqonaysaa iyo guud ahaan uun daabitku noqonaya bal wixii israaf ah in layskaba dhowro xataa biyuhu mutawafirba haba noqdeen baabulmasax cala alkhufeyn bal labadii khuf masixitaankii la masaxayay taas buuba dee waa qayb weysadii kaba mida uun waa halkii lugaa laga maydhlaa aynu soo marray qaslurijlayn ila alkacbayn oo alkhufeyn oo la masaxa bedel bay kaba tahay bal masaxii labada khuf laba masaxayay taas buu baabka waa jawaaskiisii mashruuciyadiisii baaban leynahay bal jawaaskiisi maayde inuu jidaysan yahay taas oo kale iyo mashruuciyadiisii iyo bal umuuro kaloo kuba tacalluqsan ayaa inooba iman doona haddii ala yidhaho axkaamta haddii abwaabbaa isyar daba socon doonta kolley marka la eego xagga labada qof in la masaxanayo wax jidaysan ay tahayna bayn asaxaaba iskhilaaf ma jiro walow dee bal maalan imaam maalik baa laga soo naqliyaa si waxaanu xataa isagoo axaadiida wariyay aanu kuba tegin oo kale laakiin taasna waa xagga madhabka marka la eego malaa de waa aqwaal kuba sugan mid ka mid ee dee ka waxa weeyaan kooda raajixa waa inuu dee jaa-is yahay taas oo kale bal imaam asbaq la yidhaaho kan imika uu xadiidka kuba bilaabi doono asxaabtii maalika ayaa waxaabuu bal maalan isagoo dee axaadiidan wariyey ayaabuu yidhaahaa dee waxa weeyaan iyadoo umuurahan la raaco oo la qaato oo bal maalan newa axaadiida aada u suganbe ayaa dee ka horeynaysa inan waxa weeye uun dee imaam maalik qowlkiisii raacna bal halkan barhkood ay kaba soo naqliyeen bal waxaan leenahay dee waa shay iyada sugan xagga axaadiidan kuba timina axaadiid aada u badanoo xufaadda ama aimadan xufaadda barhkood ay ku tiriyeen axaadiid mutawaatira waayo casharaat min asaxaaba ayaa laga wariyeyba axaadiidan sugitaankeedii bal taas weeye oo iyo riwaayadeeda lagaba wariyo xagga almasx cala alkhufeyn waa shay tawaaturo rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh safar iyo xadarba inoogaba sugan haddaba almasx cala alkhufeyn baabkii weeye xadaثna asbq bn alfaraj اlmasriyu can ibni wahbin qaala xadaanii camru qaala xadaanii abunadri can abi salamata bni cabdiraxmaan can cabdillaahi bni camr bni cumar can sacd bni abi waqaasin can اnabiyi salى اllahu alayh wasalam anahu masaxa cala اlkhufeyn bal xadiid kodha sanadkiisu ilaa toddobiya buu gaadhay waa dee axaadiidii naasirkahayd walow in ka badanba kitaabka ay kuba sugan tahay asbaq ibnulfarajna almisri waa nin imaam ahaayo faqiihayo oo reer masar oo hiqa ah dadkii bal matalan atbaacu taabiciinta laba kulmay kuwoodii u waaweynaana isagu kaba mida dee asxaabtii maalikna kaba mid aha iyo saa ibnu wahbi iyo bal taas weeye waxaana bal matalan kolley waqtiyadii mixnadii khalqa alqur-aan bilaabantay ayaa isagoo waxa weeye waqtigaas malaa dee dhuumanayo arrintaas dee waa dad kolley waa fidnadii iyo dhibtaa muslimiinta qabsatay waqtigaas oo kale ayuu dhintay kolley bukhaari iyo abu daawud iyo tirmidi iyo nasaa-i baa kutubta uu kaba suganyayo muslim iyo riwaayo kuma laha xadiid kale uu leeyahayna waa inoo soo dhow yahayba haddaba asbaq ibnu wahbigana waa imaamkii cabdillaahi ibnu wahbin camarkana camr bnulxaarisa dee waynu marar horeba waan soo maro oo nin faqiiha isna imaam ahaa dabaqadaa imaam maalik iyo laysiya ahaayoo la sidnaabaa xagga aqoon ahaan laakiin horu u dhintay oo in badan buu iyaga kaba horeeyey saddexdoodani waa reer masar abunadrigana saalim ibnu abi umaye ayaa laydhaah waa nin taabiciintii yaryareyd kaba midoo hiqo ah taasba weeye kutubta lixdaana riwaayo ku wada leh marka abunadir iyo abusalaama waa laba taabicioo xadiidka kala warinaya ha kala weynaadeen laba saxaabina way kala warinayaanoo iyadana cabdullaahi bni cumar iyo sacd ibni abi waqaas oo waatan sanadkana kolley waxyaalahaasi yar badiyey weeyaan wuxuu yihi haddaba cabdulaahi bni cumar can sacdi bni abi waqaasin can nabiyi sala allahu calayhi wasalam annahu masaxa cala alkhufayni rasuulkii ilaahay labada khuf buu masaxay oo isagoo gashan laba khuf oo weysaysanaya lagui muu maydhine iyagiinbuu masaxay taas buu ku kaafto muu salaadiina kuba tukaday wa anna cabdulaahi bni cumara cabdulaahi bni cumar sa'ala uu weydiiyey cumara cumar can daalika arrinkaas sacad uu kaba maqlay faqaala wuxuuhi nacam haa waa jirtaayoo rasuulka ilaahay labada qof waa masaxaye idaa xadadaka hadduu kuu waramo oo shay-an shay uu kuugu waramo sacdun sacad can inabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay kaaga waramo falaa tasal canhu hayrahu cid kale hama weydiin isaga keliya ku qanac waxa uu ku yidhi ku kaaftoomoo cid kale cid kale haba weydiin وqاaل موسى بن cقبة أخبرنيi أbو ناdر أنa أbا سلمة أخبره أنa سعدا waa سند dee adigu موسى بن cقبة isaguna waa taaبici أbو ناdر waa taaبici أbو سلمة waa taaبici saddex taaبiciga markaa israacaye waa imika halkan uu tacliiqna waa sanad kale oo isna xadiidka lagu wariyey eh wuxuu yihi أna سacda markaa sacdan maxaa ka dambeeya waa intaa hore aynu soo maray oo aynu sheegay rasuulka ilaahay inuu labada qof masaxday faqaala cumaru licabdillaahi bni naxw cumar baa ku yidhi cabdullaahi bni cumar hadalka aynu soo marnoo kale bal xagga weeyaan horta ayn masa cala alkhufeyn dee waaba kan abwaabtiisii baan kuba jirnaa waana ayn shay dee waxa weeyaan sunno ah in laba masaxdo oo dee mashruucna inoo ah in waa ta aan leenahay axaadiidiisna way tawaaturtay saxaabo aad iyo aad u badanna way markaas wariyeenba oo xadiidka marka xataa khilaafaa bayna ahlicilmi jira ma waxa mudan oo labada lugood oo la maydho markaa la weysaysanayo mise labada qof oo la masaxo imaamkii ibnmundir ibnulmundir baaba wuxuu isagu doortaa uu yidhaahaa masxiga ayaa fadli badanoo kolley taa wuxuu u leeyahay qolooyin ahlalbidac oo khawaarijiyo rawaafida ama raafidadoo kaloo inkirayaa jirta sunnihii kol haddii ay dadka qaarkood kaba qarsoontahay ama ay inkirayaan iyadoo la nooleeyo ayaa jaanibkaaba mudanoo in la masaxdo ayaa mudanoo barhkoodna xataa ay kuba dari jireen masaa-ishii caqiidada dee ayaama taas ay kuba dari jireen in masxa cala alkhufeyn waxa weeyaan taas laba ictiqaadiyo waa arrinkaa jiray daraaddeed aimada qaarkoodna waxay leeyihiin bal ruuxu haddii aanu raqbo uu sunnahan uu ka jeedsanaya aanay jirin oo aanay laba ahayn inaanu mashruucba ahayn ama naftiisii sidii wax aanu dee toosnayn ama aanu mudnaynba aanay taa aanu ictiqaadina u ictiqaadinayo in masxa alkhufeyn wax jidaysan shareecadeenna ay tahay hadday taasi jirto ictiqaadkaasoo raqbadaasi aanay jirin iyadoo logii la maydho ayaabaa fadli badane laakiin waxaa leenahay fi maxali ruqs dee waana ama safar ha noqoto ama xadare waa sheega aynoo jidaysanba xagga bal marka la eego arrintan ah sacad iyo cabdullaahi bni cumar cabdullaahi bni cumar sacad dee waqtigii uu cumar ibnulkhadaab ee khaasatan inta shaam laga yimi dee shaam khaasad yarmuuk iyo ay dhaceen ee intii badnayd dimashik iyo laba gale ee ay noqotay in loo jeesto iyadoo hadda markii hore muslimiintu ay dagaaladeeda hor bilaabeen oo la horgalay waqtigii abubakarba haddana hagaag dee umay socona xaggii ciraaq iyo jaanibkii reer furos waa kii dagaalkii qaadisiya isagaa hogaaminaya muslimiinta ee furaba uu ahaa dee waxa weeyaan dhulkaas qabsashadeeda horta ciraaq oo dhan iyo dhulka dee markii dambena nahawandana dagaalkaa dambena uu dhacay oo isagu noqday kii faris iyo dhulka saba isagana bilow u ahaa in lagu qabto dhulkaas oo dhan daba waqtigaa kuufa isagaa dhisay kana madax ahaa ibnu cumar baa halkaa tegay oo wuxuu arkay sacadoo labadii qof masaxanaya taasuu arkay waa saxaabi rasuulkii ilaahay in badan laasimay oo waxa weeyaan dee mugiriintii axaadiida kaba mida itibaaciisu badnaa haddana dee ruuxii aqoonta sare lahaa ee cilmiga badnaa waxyaalaha way ka qarsoomi karaan dad kale ay hayaane arrinkan baa markaa isagoo iska negi ruuxuu iskaba jooga in lagi uu khufaynkii la masaxdo ayaa isagii ku noqotay shay qariiba ibnu cumar arrinkiibuu qoonsaday markuu qoonsaday dabadeed buu isagu u sheegay sacad inuu rasuulka ilaahay labada qof masaxday bal waxaa la socotay aabbaha weydii markii dambe uu madiino yimi ayuu weydiiyey cumar ibnulkhadaab buu weydiiyey cumar ibnulkhadaab baa arrinkii sacad yidhina intuu u sugay ayuu hadalkana yidhi haddaad xadi sacad wax ka maqasho cid kaleba ha weydiino waxaa kuba sugan bal markaa iyadana dee tacdiim iyo weyn buu cumar weynaynayo xagga cumar marka la eega sacado inuu yahay isaga khabarkiisa keligii lagu kaaftoomi karo khabar waaxidna inuu xujo yahay taasoo xataa cumar rawaba halkan haddii cumar waxyaale lagaba soo naqliyo barhkood kitaabka ay nooguba imanayaan ama marka ama shaki iyo waxyaalahaas yimaadaan bay taasi ayd hubsasho uu bal cid kale yidhaha cid kale ii doonoo la maqashay eh laakiin marka kale aanay taasi jirin dee waa kan aqbali jirayoo bal arinkan cabdulaahi bni cumar iyo sacad arinkiisu horta qisadu bal taas bay ahayd dee abihiina waa u adkeeyey oo wuxuu leeyahay kol hadduu waxaad kaba maqasho isagoo rasuulka ilaahay kaba warinaya cid kaleba haba weydiin taasi iyadoo bal maalan rasuulka ilaahay khofkii waa masaxday axaadiid ay noo socoto bal intani waa intan cabdullaahi bni cumar iyo sacad iyo bal arinka iyo cumar iyo bal waa munaasabada ama qisadan iyo weydiinta dambe waxa keenaybe arrinkuna marka hore ciraaq bay joogeenoo ciraaq buu ku arkay isagoo dee labada qof masaxanaya sacad xadaثna cmr bn khaalidi اlxaraaniyu qaala xadaana layثu can yaxya bni saciidi can sacd bni ibrahim can naafic bni jubayri can curwata bni اlmugiirati can abiihi almugiirati bni shucbata can rasuuli اllaahi salى اllahu alayh wasalam bal kolley sanadku dee waa rijaashii saxiixa une ay fiicantay kolkol wax in layskuba baraarujiyo ma magacyada un laysu dhammeeyo camr bnu khaalidka alxaraani kolley mooye inaan hore usoo maray waa nin kitaabkeennan kuba suganoo xataa muslim wax kaba wariyo ibnu maajahna waxbuu kuba sugan yahay kutubta kale afarta ah riwaayo kuma laha laakiin waa nin hiqo ah oo dadkii atbaacu taabiciinta laba kulmay ah bukhaari waa kan ka wariya ibnu maajahna uu kaba wariya wax magacan lo camr ibnu khaalid la yidhaaho kitaabka inooguba sugan oon isaga ahayna maba jirto ujeedadu halkan ha noqoto dhexda sanadka ha noqoto aakhirkee magacu waa keli markaynu eegno kitaabkeennan ee ibnu maajahna waa taasoo dee kutubtii kalena marka aan lahay kuma sugna camr ibnu khaalid in aad u daciifa ama matruuko sunanta ibnu maajah ku sugan oo kana ka yar horeeya waa jiraaye laakiin wax hiqa ah oo iyagana kutubtaa ku sugan oo magacan lihi maba jirto alxaraanna adigu markii dambe kolley masar buu degay yaxya ibnu saciid kan ka dambeeya laydna waa alansaari sacd ibnu ibraahimna waa ina ibraahim ibnu cabdiraxmaan ibnu cawf markaa sacad iyo naafic iyo curwa waa saddex taabico oo iyagu markaa imika kala wada warinayo xadiidka siyaaqiisa ama iyagoo isku xiga sanadkiisa kuba yimi wuxuu hi haddaba muqiirat bnu shucba can rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam annahu kharaja wuu baxay rasuulkii ilaahay lixaajatihi xaajo uu leeyo uu baxay waa xaajadii ibnu aadam faatabacahu waxaa raacay almugiiratu mugiira raacay oo ka daba tegay biidaawatin weyso waa adigu midharada ma waxaa dee biyaha ayaa lagu qaato harag inta badan kaba samaysan fiiha maa-un idaawo biyo ay ku jiraan ayuu kala daba tegay oo uu la raacay xadiidka waxaan filayaa qeyb ka midana waynu soo aragnay habeen markaa cashirkii kan ka horeeyey dee isagoo intan balkaas waata aan lahayn ilaa libaas iyo meelo kala duwanna waa ku keeni doonaa waa kan maantana qidco kale inoogaba soo celiyey waata aan sheegayna inay arrintu maalintii habeen qaswadii tabuuk ay ahayd waqti habeena habeen geni dambana ay ahayd salaadii subax baa dhoweydba rasuulka ilaahay waa ka daba tegay riwaayaadka qaarkoodna xadiidka waxay nooguba yimi rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh inuu isaga ka dalbay inuu raaco biyo usoo qaado taas uu kaba dalbay taas baa riwaayaadka xadiidka barhkood kuba timi laakiin taasi biyaha kumuu istinjoono uu ka fogaaday ilaa uu kaba qarsoomay saan horeba usoo sheegnay markii uu isagu dee istijmaar bay ahayde xaajadiisii soo gutay oo xaggaa soo dhammaystay ayuu isaga uba yimioo halkii isticaanada wataan ku maro deetu biyi uguma shubayay taasba wey markaasaa waxaa wey in biidaawatin fiiha maamun waa weyso ay biyo kuba sugayiin musnadka imaam axmed oo sheekhaana sharaxay kuba sugan tahay ayaa waxaa kuba sugnaa iyadoo muqiiro dariiqiisa yahay biyahan rasuulka ilaahay markan dambe uu siday ee uu kuba weysaysanayey uu kuba weysaystay muqiira haweenay reermi yahayd oo dadkii dhulkaa degayay ayuu biyaha ugu shubtay oo uu kasoo dhaamiyey buu kasoo qaaday biyahaasna waxay kasoo shubtay qarbad ama qirba ay lahayd oo neef bakhtiyey haraggii dee laga sameeyey waxaana imaam axmed markaa dariiqiisaa dhacay dee markaas malaa rasuulkuna waa kamuu dheerayna inuu yidhi weydiiyo fa in kaana dabaqata fa huwa dahuur waana hadda kolley markaa haddii ay haraggan waa neef bakhtiyey baa laga saaray ee ay magdisay oo de markaa ay dabqisay biyahan dee iyo wixii lagu shubtaaba dee wixii haragii daahir buu noqdo waa daahir bal weydii markaasay tidhi i wallaahi laqad dabaqtuha ilaah baan ku dhaartay ha waan magdiyeyoo waa harag la dabqiyey oo macnaa haddii dee haragga u baktigii lagaba sa isagoo baktiyan haraggii oo sidiisiiya ama waxun kale masalaha laga dhigto ama weel sanoo kale qarbadyaha lagaba samaystay dee ina waa bakti waa nijaasba weeye wixii biyihii lagaba shubaye weliba waa maayic buu noqonaya dee wixii nijaas dahuur ma noqonaya ama nijaas bay noqon eh laakiin dee xadiid idaa dubiqa aliihaabu faqad dahur xadiidkii rasuulka ilaah hadalkiisibaabaa haddii haragga la magdiyo waa neef waktiyaha daeg lama gowracin ne waxaan la gowracay hargahan imaka neefafkan la gowracay ama xoolahan la gowracay laga saaraya sidoo daahir u yihin iyago wax kale uma baahno dene waa daahirba laakiin waa neefkii baktiyey en hilibkiisa la cunahayn hilibkiisan aan la cunahayn baa xaaraam eh haddii haragga lagala baxo laakiin de waxaan uu ku daahir noqonayo haraggii laguba sameeyo la dabqiyo waa la isticmaali karaa weyo wax kastaba waa loo isticmaali karaa xadiidka imaam axmed ama riwaayada imaam axmed baana arinku inooguba sugnaa oo biyahan weel saasaa lagaba soo shubay rasuulka ilaahina su-aasha waa weydiiyey iyadna uu isagu ku yihi weydiiyo dee saasay tidhi bidaawatin fiiha maa fasaba caleyh macnaa rasuulka ilaahi markuu u yimi biyihii waxaan idhi istijaaran umuu isticmaalin oo istijmaar buu isticmaalay isagii markii hore uu ka fogaaday ee markii uu kuba soo noqday ayuu ugu shushubay rasuulka ilaahi weysadii xiina faraqa min xaajatihi xaajadiisii markii uu kaba faaruqay fatawada'a rasuulka ilaahay uu weysaystay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh isagaa gacmihiisa maydhayiyo lugihiisa iyo ama dee intiisa inta la maydhayo lugaha uu masaxdaye isaguna ugu shubayo halkii isticaanada waa tii aynu kuba soo marnay taas wamasaxa cala alkhufayn maxalushaahidku halkan weeye labadii khuf markii lasoo gaadhay way noo dambaysaayo wuxuu doonay muqiira inuu kaba bixiyo isagoo rasuulka ilaahay u khidmaynaya rasuulka ilaahay baa yihi iska daa iyagoo daahiraan geliya labada khufbe markaa uu masaxay uun waa kan intii kale waa maydhay ee laakiin logihii waa markii lasoo gaadhay uu masaxday dee shardigoodaasna waa inoo dambeeya kitaabku inooguba iman doonaa markaa ruuxa masxiga u suurtogelaya ama ay u banaanaanaysee kiibuu kuba kaaftoomay dee almasxa alkhufeyna in aayaddan qur-aanka ah ee suuratu maa-ida kuba sugan oo min awaakhiri maa nasala min alqur-aan baa ee ilaahay yidhi lugihiina maydhay ilaa labada kuraamood iyo axaadiida aynu soo marray say barhkood yidhaaheen tan may nasakhin oo waayo dadka axaadiidan inoo warinayay almasxu cala alkhufeyn xataa bacda nusuuli ilmaa-ida ayay iyagu waxa weeye soobo islaameenba oo markaa dee markan lugaa la maydhaya oo markaan khufaf la gashanayn haddii laba khuf laba gasho yahayna ee wuxuu noqonayaa uun bedelkii maydhiga waa la masaxanaya rasuulka ilaahina waa suu yeelay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh bal xadiid kolley dad aada u badan baa xadiidkan wariyey oo kaba wariyey marka la eego saxaabigan iyo duruqdiisan barhkoodna waa uu inoo soo celcelin doonaa kuwana waa taa inoo horeysay waxyaalaha inooguba sugan halkan alibcaad cinda qadaa'i alxaaja waana waxaan hore usoo aragno dee marka in la fogaado markaa xaajada la gudanayo haddaan meel loogu talagalo qarsoon oo asturan aan la laba gelahayn in waxaa kaloo rasuulka ilaahay kuma istinjoon biyahan haddana waa taan loo soo qaado kuma weysaysto waa istixbaabu dawaami cala dahaara walow waqti salaadeed marka ay joogtay oo taan lahayn cabdiraxmaan cafaa salaada sii galay intaanu rasuulkuba iman bal taasna way nooguba sugan tahay isticaanadiina waa tii aynu xalayba soo maray taas oo kale oo isticaanadiina waa shay nooguba sugan dee arrinkan aan axmed kaba soo noqlano juluudulmeyta in laguba intifaaci karo haddii la dabqiyana xadiidka waxaan kaba qaadanayno arrin kaloo uu hadhow daliishan doonaa jirto rasuulka ilaahay habeenkaa jubbad buu gashanaa labadeeda kum ay cidhiidhiyiin xataa gacmihii way usoo bixi waayeen oo kale markaasuu dib intuu celiyo garbihiisa iyo taa dib adigu iyagii xagga sare uu durkiyey ayuu gacmihii maydhaye waxaa xadiidka kuba yimi jubba shaamiya jubba ruumiya waa alfaadaha timi markaa halkana maxaa iyaduna waynoo iman doontaa ee looba daliishaday dharkaa gaaladu ay samaynayso ee xaggooda kaba imanaya dharkoodii haddii wax nijaasoo lagu ogya ay jirto dee waa laba maydhaya laakiin haddii kale asalku dahaaradaasba weeyaanoo rasuulka ilaahay jubbadaa reer room iyaguna gaalay marka ahaayeen bal weliba suufna way ahaydbe dee istifsaal uu laba yimina may jirin oo dharkoodii wixii dee nijaas lagu og yahay waa gaar ee wixii aan lagu ogeyn asalku dahaaradaasunbaabuu noqonayaa oo bal maalan tan wey xadiidka qaybihiisa kalena way noo dambeeyaan iyo waxyaalaha kale uu kulansan doono xadaثna abu nucaymi qaala xadaثna shaybaan can yaxya can abi salamata can jacfar bni camr bni umayata adamriye ana abaahu ahbarahum jacfar ibnu camr bni umayata damri ayaa xadiidkan warinaya wuxuu ka warinayaa aabbihii buu kaba warinayaa waa aabbihiina waa saxaabi mashhuura oo camr bni umaya laba yidhaaho ayuu xadiidkii kaba wariyey yaxyaha sayd abusalama kasii horeeyana waa yaxya bn abi kaiir weeye waana isnan sikaaru taabiciin oo saddexii taabiciina xadiidka way nooguba sugan yihiin ana abaahu aabihiiba ahbarahu u waramo wuxuu ugu waramay annahu ra'aa inuu arkay annabiya nebiga sala allahu calayhi wasalam yamsaxu xaal uu masaxanayo cala alkhufeyn waataa muqiira aynu soo aragnay camr bnu umayana muxuu yihi wuxuu arkay rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh oo laba khufuu gasho yahay gacanta marinayo masxigooda ku kaaftoomay oo lugii aan maydhin wa taabacahu xarbu bnu shadaadin wa abaanu can yaxya shaybaan ibni cabdiraxmaan baa yaxya ibnu abi katiir xadiidka ka warinayay sheekhu wuxuu leeyahy xarbu bnu shadaad ninkaa laba yidhaaho oo nasaa-i xadiidkiisu isagoo mawsuula uu kuba sugan yahay iyo abaan ibnu yasiid alcadaar oo isagana axmed iyo dabaraani ay wasliyeen xadiidkiisa ay sanadkiisa dhameeyeen ayaa la wadaagsaday oo iyaguna yaxyo kala wariya xadiidkan imaka aan hayno waa mutaabacaadkii un bal xadiidku dariiq kaluu leeyahy waaba kan xadaثna cabdanu qaala ahbarana cabdullahi qaala ahbarana alwsaaciyu can yaxya can abi salamata can jacfar bni camri can abiihi qaala kale yaxya iyo inta ka dambaysa waa intii aynu imaka sanadkii hore kusoo marray waa xadiidkii uun cabdulaahigaasna waa cabdulaahi ibnu mubaarak imaamkii weeye cabdaanna waa laqab ama naanays bay ahayde cabdulaahi ibnu cuhmaan ibnu jabalata ayaa la yidhahaa cabdulaahi ibnu cuhmaan ayaa la yidhaha abucabdiraxmaan oo waa ninkan bale waxa weeyaan kolley atbaacu taabiciintii raggii la kulmay raggoodii ugu waaweyna ah bal taas weeye cabdaan waana nin hiqa ah marka uu cabdaankaasi idlaaqa cabdulaahina cabdulaahi ibnu mubaarak weeye wuxuu yihi haddaba in camr bnu umaya qaala ra-aytu waxaan arkay annabiya nebiga sala allahu calayhi wasalam yamsaxu xaal uu masaxayo calaa cimaamati waa ziyaado riwaayadan inooguba sugan cimaamadiisana waa masaxayay iyo wa khufayhi labadiisa khuf ayuu masaxayay wa taabacahu waxaa raacay macmarun can yaxya imika awsaaci sow maaha yaxya kaba warinayo markii hore shaybaan buu ahaa can yaxya xarbi iyo abaan buu ina yidhi imikana cabdullaahi ibnu baarme awsaaci baa yaxya ibnu abi katiir kaba wariyey cid kaloo isaga la siman oo kala warisay yaxyana waa tilmaamayaa wuxuu yihi wa taabacahu ay taabaca alawsaaciya macmarun can yaxya can abi salamata can camrin markaa matiga xadiidka wuu kuba raacay ee waxbay ku kala duwan yihiin xaggii sanadkii macmar ibnu raashid oo awsaaci wuxuu kaga duwan yahay awsaaci riwaayadiisu waxay ahayd can yaxya can abi salamata can jacfarin can abiihi laakiin riwaayada markaa macmar maxay tahay jacfar baa meeshii ka maqan oo can abi salamata can camri abi salama waana soo gaadhay ayaa camr ibnu umaya xadiidkii toos ugaba warinaya oo halkan markaa jacfar baa dhacsan waa intay sanadka ku kala duwan yihin laakiin matiga waa dee matigaa hore oo waa iskugaba mid bal xadiidkan kolley xadiid labaad oo camr leeyahayna waa inoo soo socdaa xadiidka bal caaf sharka caawaan rajaynaa inaan gaadhno kitaabkeennan bukhaarina labadan xadiisunbuu camr ibnu umayata damri kuba leeyahy sidoo xaafid xaggaa dambeba kuba odhan doono naa labada xadiid imakaaban laba arkaynaaye kuwani xadiid keliyoo lasoo celceliyey weeye kaa kalena waa soo noqon doonaa salaadyabuu kusoo noqon doonaaye ee marka aynu xadiidyada aynu takaraar la-aan tirinayno xadiidkan iyo xadiidka inoo dambeeyo inoo dhow ayuu kitaabkan kuba leeyahay riwaayo kale kuma laha saxaabigan camr ibnu umayata damri bal xadiidka maxaa inooguba sugan labada qof oo la masaxdo ka axaadiisu aada iyo aad bay uba badan tahay waana xadiidkii muqiirana tan kuma soo aragnay imaka oo muqiirana xadiidkiisu mar kalena haddana baabka kale inooguba imanayo maxaa kaloo inooguba sugan inuu rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh cimaamadiisii ayuu masaxay oo macno waa maxay markan uu weysaysanayey cumaamadii muu furfurin oo iska muu furin si uu madaxa masxigii dee isticaabkii uula wada yimaadee cumaamadii unbuu gacanta mariyey san uu labada qofba uba masaxday taas baa imika halkan xadiidka iyada inooguma sugan lafdiganna madaxii miyuu wax ka masaxay oo markii dambe cimaamadiibuu taam ku taam yeelay si uu madaxii oo dhan u wada gaadho mise wuxuu ku kaaftoomay uun cimaamadii oo uu masaxday uune wax timihii ka mid ahaayoo uu masaxay may jirin lafdigani dee ixtimaal daahiri wuxuu kuba yahay inuu cimaamadii un masaxday oo wax madaxii ka mid aanu masaxan laakiin saxiixa muslim baa waxaa kuba sugan iyadoo dee saxaabigan xadiidkiisa uu yahay inuu isagu yidhi waxaan arkay rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh oo foodiisa iyo cumaamadiisa masaxay markaa taasi waxay ka dhigan tahay horta inta hore ayuu gacantii intuu cumaamadii isagoon furfurin madaxii dhexgeliyey ayuu masaxay markii dambena intii kale cumaamadii unbuu gacanta dusha ka mariyo waa takmiil bay ahayd masxiye masxigii cumaamada keligeed may ahaynba bal taas baa iyada saxiixa muslim inooguba suganoo waana ziyaada aan odhanayno halkana tani sariix kuma aha kaaftoonkii waa masaxay oo dee isagoo naasiyadii masaxay timaheedii baaba intan lafdiganaba laba isticmaali karaa lafdigaasi wuu ka sariixsan yahay dee isagii baaban kuwa fasiranaynaayo ah in madaxii inta wax ka mida la masaxo intii kalena cumaamadii gacanta la mariyo saa laguba taam yeelo xagga marka la eego xukunku muxuu yahay almasxu cala alcimaama salafkii iskhilaaf baa jira oo waxa weeyaan salafka iskhilaaf baa jira culimmada intooda badan ama jumhuurtoodu waxay ku tegayaan inaan lagu kaaftoomahaynun labada khuf inaanay la mid ahayn labada khuf waa waxaan dee malaa in layska bixiyo markaasoo dib loo xidhxidhaa waa culays iyo mashaqay leeday cumaamadu taa la mid maaha oo inaan lagu kaaftoomahaynun cumaamadii oo la masaxdo taas baa waxa weeye ay jamaahiirtoodu ku tegeen markaan salafkii eegno oo dee waana tan qur-aankana wamsaxu biru'uusikum ay kuba sugnayd oo dee faradna arkaantii ay kaba mid ahayd xadiidkana waxay leeyihin taawiil buu aqbalayaa iyadoo lagu fasiray sida xadiidka kale muslim baabuu aqbalaya markaa kol hadduu ixtimaalkaasi jiruu taawiil aqbalayo arrinkii yaqiintahayd ee ilaahay inuu farad yeelay masxigii dee loogama tegayo xadiidkan ixtimaalka uu kuba sugan yahay in khofkiina looma qiyaas qaadan karo isagu waa runoo mashaqadaasaa le laakiin cumaamada oo kale iyada dee mashaqada hadduu intuu iska yar qaado haddana dib u duubto mashaqadaasi kumaba sugnaa bal taasi waa intooda badan iyo jumhuurilculamaa qowlkooda waana jiraan aimada qaarkood awsaaciga nimka xadiidka warinaya ka mida thawri marka la eega riwaayo isaga axmed iyo isxaaq iyo abu thawr qolooyinkii balaxawayan shaaficiyada laguma tiriyo ibnu khuseyme iyo ibnulmundir iyo qolooyin iyagu saas leh oo daahirka xadiidkan kuba tegaya oo leh haddii dee cumaamadii ay uu duuban yahay oo ay dee dhici karto furfurkiina uu hadhow uga baahanye mar dambe mashaqo khaasatan camaaimtii carabeed bay leeyihin siay u duuban jireen oo ay taxniigga ahayd oo intay halkan duubtaan xaggana ay soo marin jireen oo dee waxaweya taxniigka dee taa maxanaga ahayd bal markan waxay leeyihin waa lagu kaaftoomi karaa masxigiina halkeedii bay gelaysaa waxaanay leeyihin abubakar iyo cumar iyo sida ibnu mudar yidhaaho way kaba sugantahay bal taasi oo inay dee saa yeeleen oo bal waxaan leenahay waa masale khilaafiya akharu ahlilcilmina ama jumhuuru salafna waxay leeyihin ama jumhuur culamaa laguma gaabsanayo ee laakiin saa saxiixa muslim kuba sugan haddii uu in madaxii ka mida masaxdo intii kalena uu bal maalan taas uu gacantii mariyo halkaa iyadii saas takmiilun uu laba yimaado waa sax ee laakiin keligeed laguma kaaftoomaya sidii labada khufna la mid mahay leeyihin dee waana taan leenahay iyadoo daahirka xadiidka nisaa yahay culimada ama aimada qaarkood salafkii ayaa ay barhkood iyaguna kuba tegayaan taas weeye ee laakiin lafdigaa dee kaba cad ka bayaansan ee saxiixa muslim inooguba sugan ayaa jiroo ah in takmiil ay ahayd uu naasiyadii intuu masaxayntii kale deeta cumaamada uu raaciye suuradaasoo kale bal haddaan saa jamaahiir alculama ay leeyihin qaadanoo kale dee dumarkiioo laga yaabaa in khimaarkoodii ama waxaan iyo ay had iyo goor furfuritaankii iyaga kuwa culus yahay oo kale hadday dee intay madaxii intiisii hore ay biyi ay ama yargeliyaan oo ay masaxaan oo marka dambena inta kale ay dushii kaba taam yeeshaan dee kol haddii cumaamadii raggaba ay suurtagaltay iyagana dee waa taas min baabi awlaa ayay uba noqonaysaa baabun idaa adkhala rijlayhi labadiisa lugood hadduu geliyo macnaa muxuu gelinayaa waa alkhufayn labadii qadam weeye labada lugood oo dhan lama wada gelinaya labada qadam walxal huma daahirataani ay daahir yihiin labada qadamna ama labada lugood oo macnaa weyse hore isagoo weyse qaba uu gashaday bal maalan maxaa arinku noqonaya ama xukumku noqonaya kolley waa shardiga meesha jira marka labada khuf laba masaxanayeen xadaثna abu nucaymin qaala xadaثana zakariyau in abi zaa'ida weeye can caamirin waa caamir shacbi can curwata bni اlmugiirati can abihi waa xadiidkii imakaan kaba soo baxno dee bal waxa weeyaan mugiiratu bnu shucbana waxa weeye inankiisii curwa ayaa imika kaba warinaya can abihi anahu qaala kuntu waxaan aa maca nabiyi sala اllahu calayh wasalam rasuulka ilaahay maciisaana fii safarin safar fahweytu macnaa xadiidku dee intan waa ka dheeryahay rasuulka ilaahay waa weysaysanayay isaguna uu ugu shushubayay markuu lugii soo gaadhay weeyaan faahweytu foorarsaday lianzica si aan uga saaro khufayhii rasuulka labadiisan khuf waa adeeg khidmo ahaan iyo waxyaalaha iyadoon rasuulka ilaahay aanu odhan buu dee kolley isagii caadadiisana waabu garanayay dee markuu halkaas soo gaadho inuu waxweyaan lugaa maydhi jiray isagu markaasuu islaha lugiibuu maydhayaayo waan fororsaday anoo gacantaydii kuba fidinaya lugihiisii si aan ugaba bixiyo labadiisa qof fa qaala rasuulka ilaahay baa wuxuu ihi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh dachuma iska daa faraa ka qaad weeye fa innii anugu adkhaltuhumaa manaa labada qadam waan geliyey waa dee mahalkuu geliyay waa alkhufayn daahiratayni xaalayin iyagoo daahira ayaan geliyeye iska daa famasaxa calayhimaa rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh markaasuu masaxay kolley masaxigii waan soo haynay intani waaba shardigii bal matalan marka la masaxanaya xadiidka inooguba sugane waxaa lafdigani uu yahayba rasuulka ilaahi isagoo yidhi iyagoo daahiran labadii qadam geliyay labadii khuf taas buu masxigan uu masaxanaya ka ratibay oo uu marka inaanu bixinaynuu masaxanayna taas buu kuba cileeyey marka maxay taasi noo faa'iideynaysaa ruuxu markan uu labada khuf masaxanayo oo marka uu iyagoo isagoo daahira dahaaro dhan waana dahaaradii sharciga ahayd waa weysadii sharciga ahayd xidho ayuu masaxanaya macnuhu waa maxay hadduu isagoon weyse qabin labada khuf xidho ma masaxan karo ma masaxan karo weeye waa inuu saaruu weyse haddii bal matalan isagoo weysaysay oo weysadiisu u dhan tahay marka uu gashado labadii khuf kuwan markaa uu maydhay eeg markaa uu maydhayba uma baahna imika masixitaan laakiin uu gashaday uun markuu masix u baahanaya waa marka dambe xada yimaado ina markaan hore uma baahno imika uu gashado u weyse qabaybo lagu u maydhay ee imikana mana masaxanayo laakiin marka xada yimaado waa xadadka kaa ku xiga halkii uu lugii ka maydhi lahaa intuu iskaba saaro ayuu masaxanaya haddaba markaa uu isagoo daahira xidho ayuu markaa dabadeed masaxan karaayo haddii aanu isagoon daahiran ahayn ama aan weyse qabin uu labada qof xidho ma masaxanaya waa inuu saaru lugii maydho dabadeedna uu xidho hadhow marka dambe haba masaxdo mid kale haba jirta oo iyadna haddii uu bal matalan ruuxu deesan dadkuba ay yeelaan imanka hadday doon marka ay kabaa gashanayaan ama sharabaad gashanayaan u weysaysanayay lugtii hore markuu lugtii midig maydhay ayaabuu iska gashaday qofkii weli tii bidix way dambaysaa tii bidix way dambaysaa haddana markuu tii bidix gashaday ayuu deeta maydhay taas xaaladu maxay tahay kolley taasna caamatu ahlicilmi ama mucdamu ahlicilmi suuradaasna waxay leeyihiin waa dahaaro dhan weli dahaaradiisuna ma dhamma ee waa bacda dahaaratin kaamila ayay leeyihiinoo haddii uu matalan markaas lugun markuu maydhay tii kaloon weli aanu maydhin uu geliyo mid ahaan buu geliyeyna tan aanu marin weli ma gelinay iyadna dahaaradu ma dhamo suuradaasna ma masaxanayay leeyihiin oo suuradaasna ma masaxanayo waana dee kolley culimmada intooda badan masxi ma banaynayaan way jiraan dawaa'if culimmada ka midoo reer kuufa ay kaba mid yihiin ibnulmundir iyo musani saaxiba shaaficiyo iyagu leh bal waxa weeyaan waa masaxan karaaye laakiin waxaan leenahay aktaru ahlcilmi suuradanna weli waxay leeyihiin lafdigan aan haynee iyagoo daahiraan geliyeydii isma raacsanoo ma dhammo dahaaradna taam ma aha bacda dahaaratin kaamila ayay shardiyaanna markaa taas bay bal maalan suuradaasna ma masaxanayo arrin kaloo kolley hadal xasanulbasri baa inoo horreeyey sheekhuna halkan faa'iide ahaan buu u dhiganayaayo halkii baabkii aynu ku soo marray man lam yatawada min almakhrajayn oo uu lahaa hadduu labada qof iska saarana dee ma weysadiisi ma buraysa aynu kuma soo marro kalaan baa inoo horreeye waxay iyaduna masaladaasi tahay ruuxii in waxa weeye uu maydhay oo labadiisii lugood uu maydhay waanu geliyey oo waa dee waqtigii uu masaxan lahaa mar ha masaxda ama laba goor ha masaxdee bal isagoo kuba jiraan buu labadii qof muddadii oo dhammaanay hadday muddadu dhammaato oo habeenkii iyo maalintii ay dhammaato iyadii waa inuu iskaba saaray noqonaysaa haddii ama saddexdii cishiya saddexdii habeena safarka ay dhammaatee muddadii oo dhammaan buu iska saaro iskaba bixiyey iska bixiya arrinku muxuu noqonayaa taasoo kale kolley waa masale aynu horena usoo marray iyada eh oo jaanibkaa waynu soo marray in axmed iyo isxaaq iyo qolooyin waxay leeyihiin weysadiiba guud ahaan way burtay waa inu dib u wada weysaysto waana masale aynu halka hadalkii xasan aan kuba soo marray in waxa weeye marka la eego dee waana qowlka markaa adharka cinda shaaficiya oo kale iyaba waxay noqonaysaa haddii in dee khaasatan qolooyinkii muwaalaadka aan shardi kaba dhigin in weysadu ay xidhiidhsanaato keli engeg hadday keli engegtana lahaa weysadu way iskaba noqonaysaa labadan lugood buu maydhgeedii ku celinaya oo labadii lugood ayuu maydhayaa oo labadii lugood buu maydhaya kuwana maxay leeyihiinba maye weysadiiba way wada burtay sida axmed iyo qowlkooda uu yahay waanay jiraan dee waa qowlkaa xasan aynu soo marray xasan aynu soo marray oo ah in dee khalas weysadu aanay ku barayno oon lagu lahayn labadiisii lugood inuu maydho dee markaa weysadiisaa dambe hadday kaba jabto weysaysanaya mooyaane isagoo lugii saaray weysadiina uu qabay labadii qof kaba saaray salaad wuu ku tukan karaa laakiin qolooyin kale maalan muddadii may dhammaan uu saaray oo kale haddaan idhaahno weysadii way wada burtay imanka weysadaa salaad kuma tukanayo weysadiisii hore hadde xadada ma jirin haddii laakiin aan idhaahno maya lagu inbuu maydhaya waxay ka dhigan tahay salaadii baaba gaadhay isagoo labadii qof gashaday inbuu tukanaya horta lagii ha maydho si ha kuma tukado dee qolooyin kale may eh umama baahnana waa hadalkii xasaniya aynu horena usoo marray taasoo kale arrinka kale jiraana waxa weeyaanuun almasxu cala alkhufeyn khaasun bilwuduu waa weysaun ruux haddii janaaba ay ku timaado haweeneydii xaydu ku yimaado waxa uu maydhanayo iyaga waa la saaraya oo iyagu masxi ma laha masxi halkan ma galay waana ijmaacba taas bal dee xadiidka safwan ibnu casaal ayaa saa kuba yimi kolley kitaabkeennana kuma sugna muddada la masaxanayo ee dee axaadiidtii saxiixa muslim iyo keyrkiiba kuba sugnayd ayaa ahayd ruuxa musaafirkiina saddex habeen iyo saddex dharaarood buu masaxanayaa kolley muddadana waxaa laga tirinaya xadadka ugu horreeya marka ugu horreeyo masxi u baahdo ayaa lagaba tirinaya ma xadadka ugu horreeya haddii dee uu muqiim yahayna habeen iyo maalin laakiin kitaabkeenna axaadiidtaasi kolley dee shardigiisa may gaadhsayno muu soo saarin bataan baabu man lam yatawada min laxmi shaati wuxuu u baabaysay man lam yatawada ruuxii aan weysaysan min laxmi shaati neefka adhiya hilibkiisa iyo wasawiiqa sawiiqa sawiiqu waa bajadii ama waxyaalahan saloolkaoo kale qamadi ha noqoto heed haba noqotee markaa la tumo ee dee waxa weyaan la buudeeyo daqiiqoo kale lagaba dhigo taas baa sawiiq lagu magacaabaa way sahayan jireen waana cunto degdeg dee ruuxii degdegayana uu cunto dhaqsaa uma noqonayso markaa marka dambe ama biyay ku qoyn jireen dee sii boorashaan ama se waxa weeyaan bacaaniyo waxbay kuma qoysan jireen ee sawiiq waa kaas weeyaanoo waa imaka daqiiqulqamxi ama shaciir ilmaqli weeye waa saloolkii un markaa qamadidii wixii waa markaa la saloolo oo la tumo oo dee buda lagaba dhigo taasba weyo ay qaadan jireen safaradoodii iyo umuuraha ay uba qaadan jireen oo hadal uu macaraabiyaa safeeye buu leeyahay sharaxay kuma sugan tahay waa markuu lafdiga baabka dambe inoogu keenaya waayo baabkan lafdiga sawiiq kumama sugnee cuddat lmusaafiri wa dacaamu lcajlaani wa bulqat lmariid macnaa sawiiquu leeyahay waa ninka musaafirkaa sahaydiisii sahay bay u qaadan jireen ruux degdegayana oo cuntadii kale ay ku dheeraanaysa intay bislaanaysaana waa cunto diyaaroodee uu isaga isticmaalo dee taasoo kale wa bulqatulmariid ruuxii isagu xanuunsanaya la arko cunto culusba aan qaadi karayna waaba bulqadiisii iyo kifaayadiisii waa sawiiqa waa nin caraabiya tan kuma sifeeye haddaba bal sawiiq inaag dab baa taabtay waa la saloolay waa kan uu cunay bal ama hirib adhi buu cunay kolley malaatan ixtiraaska hilibka geliya buu kaga ixtiraasayay walo anay kitaabka kuma sugnayn axaadiidkiiba timiye ruuxa aan dee ka weysaysan isagoo waanu weyse qabay bal markaa weysadiisii uu qabaa weeyaanoo inuu ka luqluqdo un mooye weyse ku waajibaysa inuu ka weysaysaa ma jirto bal markaa taas buu baabkeedii yahay waa kala abubakrin abubakar wuxuu cunay wa cumaru wa cuhmaanu radia allaahu canhum saasaa ii taalla oo waxa weeyaan kolleyna malaa dee nusqooyinka bukhaari barhkood waxa dhacayba weeye n waxa weeyaanoo barhnaa in waxaa kuma sugnayd halkan laxman oo abubakar iyo cumar iyo cuhmaan hilib bay cuneenoo falam yatawada'uu may weysaysan iyagoo hilib cunay ayay salaaddii iska tukadeen kamay weysaysan ee rasuulka ilaahina axaadiistiisii baaban arkaynaa tan xadaana cabdullahi bni yuusufa qaala ahbarana maaliku can zayd bni aslama can cadaa bni yasaarin can cabdillaahi bni cabaasin ana rasuul اllahi sala اllahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay akala wuxuu cunay katifa shaatin neef adh iyo garabkiibuu cunay uma sallaa uu tukaday salaadiio walam yatawada muu weysaysan macnaha isagoo neef adiya garabkii cunay rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh ayaa salaadii loogu yeedhay waqtigii salaada gaadho waa loogu yeedhay intuu iska dhigay haddii wixii u harhsanaa ayuu salaadii galay muu weysaysan taas waa mid kolle xadiid kalena waa inoo dambeeya biidn illaahi tacaala abkan xadaثna yaحya بن bukayri qal xadaثna layث can cuqayri can ibn shihaabi qaal akhbaranii jacfar bnu camr bni umayata ana abaahu aabihiiba akhbaro warramay waa xadiidkii labaadeen sheegayey ee lahayn kitaabka xadiidka labaad baa uguba sugan laakiin dee waxaa la arkaa ka horeba mar buu inoo soo celiyay kana salaadiya waa ku soo celin doonaya lakin waa labada xadiid ee uu camri bnu umaya kitaabkan bukhaari ku leeyahay ana abaahu akhbarahu aabihii waa u waramo wuxuu ugu warramay anahu isagu ra-a inuu arkay rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam yaxtazu xaal uu goosanayo min katifi shaatin neef adiya garabkii ayuu dee goosanayey oo ama iriga kubagodee iminka midibu kuba goosanayay fa duciya waa loogu yeedhay ila salaati salaadii oo waqtigaa gaadhay salaadii baa loogu yeedhay fa alqaa uu tuuray assikiina mididii buu rasuulka ilaahay tuuray fa sallaa salaadii buu tukaday walam yatawada ma weysaysan rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh bal sawiiqu kolley baabka dambuu ku imanayaa walow uu iminka kan inoo raaciyey xadiidkana waxaa iyada inooguba sugan oo kale ee rasuulka ilaah oo hilib cunay oon kaba weysaysan bal xadiidku sheekhuna kolley hilib adhiya ayuu kuba qeydayoo xadiid ama laba xadiid oo saxiixa muslim iyo dhacay ayaa waxaa kuba sugnaa iyadoo rasuulka ilaahay yidhi ha ka weysaysanina hilibka adhiga iyadoo la weydiiyey laakiin hilibka geela kaba weysaysa wiho malaa taas buu ixtiraaskan keenay ama taqyiidkan uu shaata ku qaydo hadduu shaata wax ka weeyey geeloo kale dee bal kalam kale yeelanaysa walow caamatu ahlicilmi taa nafteeda aanay kuba tegin oo ay jaanib kala raaciyeen uun oo ay yidhaaheen meye waqtigii hore wixii dab uu taabtay un lagaba weysaysanayay ahayd khulafadii afartayniyana waatay kaba soo naqliyaan madhabahana a'imadan le waxaan imaam axmed ahayn waa qowlkood walow imaam nawowiya dee aimo kaleo muxadisiin iyo fuqahaba ahayd ay leeyihiin waa nas khaasa oo nusuusta caamkee la dariishaday isagaa laga horreysiinaya marka ay raajax yeelaan markay hilib geel noqoto waa gaar ahaantiisa inagoon eegin waxyaalahan kale ee soo arooree wixii dab ama la kariyey ama la dubay ma laga weysaysanaya mise lagama weysaysanaya isaga gaar ahaantiisa waa lagama weysaysanayaayo bal taas kolley axaadiida baabka kuba timi iyagoo eegaya inkastaba aktar alcilmi iyaanay kuba teginbe bal markaa meesha maxaa inooguma sugan rasuulka ilaa hilib cunay inaanu bal waxa weeyaan aan kaba weysaysan waxaa jirta in axaadiid kuba timi raso dee saxiixa muslim iyo kolley weliba dha duruq kuleh oo rasuulka ilaahay amray in lagaba weysaysto wixii dabuun gaadhay macnaha ama la kariyey ama la dubay la shiilay adugu wixii dabtaabtay in lagaba weysaysto taas waa axaadiid tacaduday oo saxaabo kala duwana ay wariyeenba bal taasba weeye axaadiidtan imarkaan haynaana kolley waxay kuba timi rasuulka ilaahay oo dee wax ammayn la dubay oo kale oo la saloolay saad sawiiqi oo kale ama hilibkan la kariyey intuu cunay aan kaba weysaysan waxaana jirta aimada qaarkood waxay u arkeen axaadiidtaa kuba timi in wixii dab asiibay laga weysaystaa inay tan ka dambaysay oy naasikho tahayoo axaadiidtan ba ay nasakhayso kuwaa lagaba weysaysanayo intooda badanna iyagu waxay kuba tagaan may e markii horey ahayd taasi ee markii dambe waa tan rasuulka ilaahay la arkay isagoon kaba weysaysanoo markaa istixbaab ahaan in la yidhaayo intaasu mooyaane ruuxa ikhtiyaarkiisa mooye wixii la kariyey ama la dubay ama taasoo kale lagama weysaysanayo marka xadiid abi daa-uudna waxaabuu ahaa jaabir xadiidkiia rasuulka ilaahay labada shani laba shani uu lahaa ama laba xaaluu lahaa tii u dambaysay waxayd tarkal wuduu'i min mamasati naar in layska daayo oon laga weysaysan wixii dabtaabtay kolleyna waa xujadooday tahayba in khilaafkuna meesha waa xoog leeyahay walow markii dambe umuuraha horeiyo khilaafkaasi iskaba inqiraaday laakiin markii hore waqtigii saxaabada iyo taabiciinta xoog buu lahaa saxaaba iyagu qowlka hore kuwa adkeysanayana way jireen laakiin waxa weeye markii dambe waa inqiraaday waxaana imaam darimi laydhaa buu kasoo naqliyaa bayhaqi axaadiidan baabka ee waxaan dabtaartay ma laga weysaysanayaa mise lagama weysaysanaya waa iskhilaaftay in koodii raajixaan ama kana horreeyey mi kana horreeyey ikhtilaaf baa jiro aada uma muuqdo wax sariixa ma aha marka waxaan u laabanay khulafadii raashidiintahayd maxay ku camal faleen dee khulafadii raashidiintahaydna kamay weysaysan jirinoo waa kan abubakar iyo cumar iyo cuhmaan soo qaaday waana mala arin uu ishaarayo bukhaari oo kuwan wuxuu soo qaatay khulafadii raashidiintahayd waa kuwan wixii ay ku camal faleen ayaanu u laabano markaa taasi maxay caddayn waxyaalaha la kariyey ama la dubay ama la saloolay waxba inaan laga weysaysanayn allahuma arrintaa geela ayaa dee wax khaasa noqonayso xadiid gaara oo khaasa ama laba xadiid oo baabka ansaxay ayaa jiroo rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh kaba sugnaaday bal taaba weeye barhkoodna istixbaab iyo ayuunbaabay ku jamciyeen in lagu xambaaro axaadiidaa ka weysaysadu cala alistixbaab inay tahay rasuulka ilaahay markaa kama weysaysan waay baabu man madowda min asawiiq walam yatawada weli kuwii baa inoo socda baabu bayaani man bal wuxuu u baabaysanyah ciddii balcadaynteed madmada luqluqatay min asawiiqi sawiiq dee waa in ka luqluqatay dufanba ma laha haddaan dee wax dufana laguma darin haddii biyo iyo waxyaalahaase laakiin ta waa waxaa budadee ilkii ku hadhaya afkii ku hadhaya taasoo kale ruuxina salaad buu doonayo inuu tukado haddaba ba sawiiqaa ka luqluqday walam yatawada laakiin waa wax la dubay oo la saloolay ee aan ka weysaysan bartaas cadaynteedi weeye waana kan xadiidku xadaثna cabdالlahi بn yuسufa qaal akhbarana malik can yaxya bni saciidi can bushayr bni yasaari mowlى bani xariثata ana suwayd bna الnucmaani akhbarahu anahu kharaja maca rasuuli اllahi salى اllahu عalيه wasalam tasweyd ibnu nucmaan waa saxaabi asxaabtii rasuulka ilaahi ka mida oo abakan khaybar joogay ninka ka horeeye bushayr ibnu yasaar bal magaca kolley kolkol bay dabcada akhdaadu iska dhacdaayoo akhdaada kutubta dhacdaana way iskaba badan tahay ee magaciisu siduu ku saxan yahay waa bushayr ee bashiir maaha waayo magacyada baabkan ku yimaada ama san suuradan leh dadka badankoodu bashiir baa magacyadooda la yidhaah bushayrku waa in yaroo ism musaqara ah ninkan baa kaba mid ah bal markaa waxaan leenahay dabdigu waa bushayr ee bashiir xataa haddii barhkii xarakada waa xarako qalada un taasi waa mid waana nin taabici oo hiqa ah weeye oo bal waxa weeyaan dee laguma kalsoon yahay waxaana kutubta lixdaana riwaayo ku wada leh waxaana jirta oo kale magaca nin uu yaryahay bushayr laba yidhaah kitaabkeennan saxiixa bukhaari laba ninunbaa wax bushayr la yidhaa jira mid waa ninkan bushayr ibnu yasaaren hayno nina waa nin kaloo bushayr ibnu kacbi la yidhaah ka yar weyna oo malaa mukhadarboo kuba dhowaa labadaasaa wax bushayr la yidhaaho kitaabkeennan jira wixii kale suuradaa leh bashtirun bay noqdaan muslim marka la eego bushayr ibnu yasaarkan riwaayo uu ku leeyahay oo waa dee riwaayo uu ku leeyahay waa ku sugan yahay laakiin ninkaa kale nihi bukhaari buu kuma sugan yahay bushayr ibnu kacab baa la yidhaha muslim kuma sugnay shanta kitaabe kale uu kuma sugan yahay laakiin muslim dikrigiisu muqadimaduu dhacay waa muqadimada isagoon laakiin riwaayo lahayn ayuu dhacay oo uu kuba jiraaye laakiin kitaabka riwaayo kuma laha bushayr ibnu kacb waana nin taabiciya marka muslim waxay noqonaysaa kitaabka dhexdiisa marka la eego meesha uu ninkaasi xuska iyo dikriga ku leeyay mooyaane isaga waa bushayr kan ee wax bashiir la yidhaha marka waxa kale bashiir unbay noqon wax kaloo bushayr la yidhaha muslim kuma sugna bukhaari si labadaasaa jira bushayr ibnu yasaar iyo bushayr ibnu kacb oo waxa weeye taas labadoodaasumbaaba jira wax bushayr la yidhaha wuxuu yidhi haddaba sweyd ibnu nucmaan ayaa akhbarahu bushayr ibnu yasaar u waramay waana nin faqiiha oo wuxuu ugu waramay annahu kharaja inuu baxay maca rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahi maciisa waa rasuulka ilaahi buu salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh laba socday oo uu raacay caama khaybara sanadii khaybar khaybarna waa loo baxay xataa idaa kaanuu markay ahaadeen dadku oo rasuulka ilaahi hogaaminaya bisahbaa meesha sahaba la yidhaah wahiya adnaa khaybara khaybar xagga ugu sokaysa weeye oo macnaa khaybar ayay xagga madiine ka xigtaa kollay dee darafteeda maahae waxoogaa bay ka sokaysay oo xagga madiine ay kaba soo xigtaa oo waxaa meel dambe oo kitaabka ka mida ku sugan calaa rawxati min khaybar in rawxa in galab carawa ayay u jirtaaba waxa weeyaan khaybar mucjamulbuldaan saaxiibkiina waxa weeyaan kolley waa siduu ka cabiray sheekhu in sharaxay kuma sugantahe laakiin kitaabka magaciisu kolley saa maaha laakiin dee waa macnihiisu mala eegay uno mucjamulbuldaan yaquut ulxamawi waale abuu cubayd albakri buu imika ka soo naqlinaya hiya calaa bariid rawxadii unbay noqonaysaa beriid bay u jirtaa khaybar eh laakiin waxaan leeyahay kitaabka magaciisa waxaa la yidhaha mucjamu mastacjam oo dee mucjam ulbuldaan cibaarada lakiin waa buldaantu ka hadlaayo waa wixii magac dhul ah buur ah dooxa ee dhacay ama siirada iyo ashcaarta carbeed iyo kutubtaa dhacay ayuu ku tarjamay ama dee ku taariikhayaa ku dabdiya waana kitaab dee kolley laba mujalladoo buurbuuran oo afar jusa kuwa madbacaysan mucjamu mastacjam baa la yidhaaho wuxuu mucjamulbuldaanka kale kaga duwanyay kaasi isagu magaalooyinkiibuu si guud u taariikhaynayaaye oo uu dabdinayaaye kani waa wixii siirada dhacay ama dee kutubtan xadiidka dhacay ee ama doox ahayd ama buur ahayd ama tuulo ahayd ama magaalo ahayd intaasta ayuu yahay waa kitaab mufiid adigu baan leeyahay aad u faa'iido badan mucjam mustacjam sheekha halkan cibaaradiisa ahayd mucjam ulbuldaan hiya calaa bariidin bal markaa waxa weeyaan way u dhoweyd weeyaan kolley hadalkana waxa wata yaxya bnu saciid alansaari baa leh dabdintan fasallaa rasuulka ilaahi wuxuu tukaday alcasra salaadii casr uma dacaa markuu salaadii casr tukaday halkaa ayuu dacaa dalbay bilaswaadi sahaydii la watay oo dee waa ciidankii waa la badan yahay uu fadhiistay waa la wada keenayaa oo dee kii aan xataa sahay wadan si uu halkan dee dadkan walaalihii ee sahayda wata uu bal waxa weeyaan dee isaga wuxoodii ulaba wadaagsado ama taas baa rasuulka ilaahay dalbay in la keeno oo waxaana kuma sugan buu halkan inay jamcu rufaqaa'i cala zaadi fi safar dadkii safarka ku wada socday rafiiqa ahaaba oo kale wixii la cunayey ama sahidii oo kale iyo meel in laysuguba wada yimaado xataa barhkood xagga cuntada hala kala cir weynaado oo kale bal maalan sahidii oo la qaato markaa safar laya waa kan rasuulka ilaahay baa sitiya saxaabadii wax tawakulka taasi ka hor imanaysa ilaahay la tala saaranayo iyada taasna ma ah oo kale bal waxa weeye ayaa xadiidka inooguma sugane haddaba waxa weeyaan rasuulka ilaahay baa dalabay bilaswaadi falam yu'tala lama iman ilaa bisawiq waa ciidankaa badan ee la socday bal dee kollay kun way kaba badnaayeen oo dadkani kun way ka sarreeyeen sababto waa markii xudaybiye laga soo noqday xudaybiye kun iyo afar boqol ilaa kun iyo shan boqol way joogeen markii lasoo noqday habeenne markii la joogay baa la baxay reer xuudiybayana waxaan filaya dee wax dhintay uun mooye wax kale kamay hadhin ee way raaceen inoo rasuulka ilaahay xagganay ulama baxeen waayo ayaamuun baaba madiine lagu nagaa markaas haddaba ciidanka intaa leeg dee bal wixii leh ayaa waxaa la helayba waa sawiiqaas sawiiqna waa ta aan sooba sharaxnay aan sooba sheegnay waxa uu yahay kaasun baaba laloo yimi falam yuta ilaa bisawiiqa fa amara bihi wuu amray rasuulka ilaahay oo muxuu amray de in imika waa budadaas engegan eh in la qooyo fa huriya waa la qooyey biyo way ku qoyn jireen bal kol de haddii la helayo waxaa wax ka badan caaniya waxaasna waa u isticmaali jireen haddaba isagii ayaa la qooyey ay bulla bilmaa ina waa engegan yahay waa budadaa engeganuun ama daqiiqdaa engegan laakiin waa wax la dubay oo dee la saloolay faakala uu cunay rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam waa akalna annaguna waanu cunay uma qaama ila lmaqribi salaad casr bay ahayd soo maaha maqribkii baa gaadhay rasuulka ilaahina markii hore weyse qabay fa madmada uu luqluqday wamadmadnaa waanu luqluqanay uma sallaa uu tukaday walam yatawada rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh ma weysaysan bal markaa isagoo sawiiq cunay waana sawiiqu waxaa anidhi waa la saloolay waa mima masat naar ayaanu rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh kaba weysaysan marka axaadiidtiisii ahayd wixii dabuun gaadhay ee uu asiibay ka weysaysta dee intooda badanna waxay kaba dhigaan taasi inay horreyso kuwani ay kaba dambeeyeen waayo waa khaybar walow axaadiidta dadka warinaya abu hurayraba uu kaba mid ahayo weli waqtigan aan joogin laakiin muddo yar dabadeed yimi markii dagaalkan la dhammeeyey markaa islaamkiisuba uu ahaa bal waxa weeye xaggan luqluqashadana caanaha inoo soo socdo rasuulka ilahi intuu ka luqluqday wax ku cileeyey dufan bay leeyihin uu yidhi laakiin tani taama buu lahayn dee waxa lagu qoyana biyay ahayde laakiin waa waxaa dee imika afka ku hadhaya ilkii ku harhadhayo taas bay luqluqashadan iyo jaanibkani u ahaydba wey waakalna uma qaama ila lmaqribi famadmada wamadmadnaa uma sallaa walam yatawada bukhaari waxaa kaloo xadiidkan uba daliishaday in dee laba salaadood iyo wax ka badan weyse keliya lagu jamcinayo rasuulka ilaahi weysadiisii horunbuu kuma tukaday waana arrin soo maray in bal maalan kol haddii sawiiqan laga cuno marka cunto kaleba la cuno dee ruuxuna uu doonaya inuu salaadu kaco inay habboon tahay waa isnadiifine in laga luqluqdaa iyadana xadiidka way nooguba sugan tahay imaam muhallab la yidhaha waa qolooyinkii bukhaari sharxay weliba raggoodii hore waa qolooyinka maqaaribada ama maalikiyadna kaba mid aha muhallab ayaa wuxuu uba daliishadaa halkan uu kala baxay uun dee imika imaamku ama waa ninkii madaxda ahaa inuu dee leeyahay baa dadkii muxtakiriinta waa dadkaa iyagu cuntada iyo wixii laba iibinaya si ay u qaalowdo meelaha bakhaarada kuba xaraystay inuu waxa weeyaan ilzaamiyo inay soo saaraan si dadka u baahan ay ugaba iibiyaan oo kale oo wuxuu leeyahay rasuulka ilaahay waa kan dadkii amri yihi sahaydiini keeno tan keena waa istinbaad uun walow dee labada markaas istinbaad waxaa kaloo iyadna kuma sugan buu leeyahay dadkii ahlal caskar ama imaamkii dee dadkii iyagu ciidankii iyo waxyaalahaas oo kale inuu bal sidoodiiyo maslaxadoodiiyo doontoodiiyo koodii baahnaa inuu eego si kii aan sahay wadan iyo waxyaalahaasi dee kii sahay watay uu wuxula wadaagsado meeshii tacaawun iyo muwaasaata uba dhaco waa rasuulka ilahi tan uu yeelay xadaanaa asbaqu asbaq ibnu lfarij waa tii marka dhaweyd baan soo haynay qaala akhbarana ibnu wahmin waa imaam aada u qiimo badnaa cabdullaahi ibnu wahbi oo musanifna ahaa kolley kitaabkeennana kuwa badan dee aad kitaab jaamicana waa leeyahy waana nin maaha uun dee caalimkaas iyo musanifkaas caabidna ahaayo kolley waqtigiisu waqti uu xajo waqti uu jihaad iyo meelihii suquurtaa tago waqti uu cilmi nashriyo intan buu uba qaybsanaayoo kale oo dee aadna u taqo badnaa kolley waxyaalaha dee aada u muhiimke isaga lagama soo naqliyo dee horena waanu sheeg sheegnay laakiin dad cusubina waaba iskaba jiraan kutubta taraajimta sida siyar iyo kuba sugan tarjamadiisa ayaa waxaa imaamkan uu yidhi naftayda ayaa waxaan dee aan laasimiyey markaan ruux xantaba eg ruux aan xanto waa siduu nafta ugaba gooyo inaan maalin soomo nafti tii way ku joogsan weyde waan xantaa waan soomaa waa xariya xantii way wadaawn markii damba maxaan sameeyoo kale inuu markaa aan xani iga dhacdaba aan wax sadaqaysto maalkii malaa dirhabi adigu waxbuu sadaqa la baxo naftii waa laxejecladii adduunka iyo laxejecladii maalka khalaas way ka joogsataa way kaba tagtay soomkii hadda dhibta badnaa ee mashaqada badnaa way ku joogsan weyday oo iska watay laakiin markay noqotay laxejecla ay taabatay xoolihii xaggaaduu kaba taaftay tiibaa waxay keentay khalaasoo sidii waa dee dahabi waa yidhaa saasay culimmadu iyo dadkii dee ilaahay ka cabsanayay arrintoodu ahaayeen oo kale xataa sababtii dhimashadiisuna kitaab uu lahaa hawaasha qiyaamada iyo uu kaba qoray isaga naftiisa alifay haddana waa markaasaa beri dambe laga dalbay inuu kitaabkii lagu dul aqriyo isaga laga dhagaysto dee si loogaba wariyo dee tuuri iga daaya ma karayo oo waxa weya waana cabsidii badnaydee dee kaba qaalib noqotay waa laga dayn waayey markii la bilaabay ee ahwaashii iyo dee shidadii ama naareed iyo waxyaalahaas ay kuma sugayiin buu sheekhu miyir beelay si u miyir la-ana waa kuba dhintayba taas waa arinkii cabsidii iyo taasoo oo umuurahan bal kitaabka markii hore waa lifeed waa markii dambe xaaladdiisay kuma dambaysa waa ibnu wahb imaamka camrna waa camr ibn lxaarit bukayrna waa bukayr ibn cabdillahi alashaj iyo kurayb markaa labadoodu waa laba taabiciya can maymunata ana nabiya sala allahu calayh wasalam akala wuu cunay cindaha agteeda katifan garab buu kuba cunay uma sallaa walam yatawada waa xadiidkaynu kala soo baxnoo kale markii dhaweyd ee xadiidkii ibnu cabaas baabun hal yumadmidu miyuu luqluqanayaa shaksigu minalabani caaniyo hadduu caano cabo salaadna doonayo inuu u kaco ma ka luqluqanayaa caanaha jawaabta xadiidkan ku arki doonaa bal rasuulka ilaahi ciladiisana waa sheegayba oo xadaanaa yaxya bnu bukayrin waqutaybatu qaala xadaanaa laytu can cuqayrin can ibni shihaabin can cubaydillaahi bni cabdillaahi bni cutbata can ibni cabaasin ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalam shariba labana halkan faa-iduu sheekhu raximah llahu tacala inoo sheegaya wuxuu leeyahay xadiidkani wuxuu ka mid yahay axaadiid shantan waa ibnu maaja un markan ka saarno waa bukhaari iyo muslim iyo abu daawuud iyo tirmidi iyo nasaa-i ay sheekh keliya ka wada wariyeen markaa dee sheekh keliya haddii ka wariyeen sanadkuna waa inta dambena waa isku mid macnaa shanta imaam oo kutubtii shantahaydba waa ku suganyay dhammaantoodna sheekh keliya ka wada warinaya xadiidkan axaadiid adigu majmuuco taas ah ayuu kaba midyo qutaybay dhammaantood waa kan qutayba yaxya haba raaco qutaybay ka wada wariyeen muslim iyo abu daawud iyo tirmida iyo nasaa-ina xadiidkan way wariyeen iyagoo qutaybo kaba warinayo sanadka intaa dambana ay iskagaba mid yihiin marka wuxuu yidhi ibnucabaan ibnu cabaasin ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalam shariba uu cabay labanan caano ayuu cabay famadmada uu luqluqday wa qaala waxaanuu yidhi rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh ina lahu waa bayaan bay u tahay ciladan luqluqashadii bay ciladeedii u tahay ina lahu waxaa u sugnaaday caanaha dee saman dufan buu leeyahy oo caano dhaya dee taasoo kaleo afkii dufan kuba hadha ruuxina salaadii buu tukanayaa markaa dasan buu leeyaho taas bay waa ciladii rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh bal uu u luqluqday ee uu caanihii ugaba luqluqday markaa taasi maxay iyada ciladan markaan eegno ina tusaysa aan kaba qaadanaynaa waxalla wixii ciladaa la wadaagsaday ee dufan leh saahilibkii iyo wixii kale iyo wax dufanna ruuxu hadduu cuno inay mustaxab tahay sunno ay tahay in laga luqluqdo ee waxaa kaloo lagaba qaadanaya afkii haddii lagaba nadiifinayo dasamkan gacmihii iyagu naftaasi ay gaadhayna in la nadiifiyo istixbaabkeeda waa faraxlashadii oo kale bal taasba weeye waxa weeye halkana rasuulka ilaahay ficilkiisi weeye ibnu maaja iyo qolooyin baaba wariyay iyadoo rasuulka ilaahay amray oo yihi madmiduu min allaban ka luqluqda caanaha waa marka ay salaadba tukanayaan walow culimmadu ay leeyihiin amarkani waa lilistixbaab oo waxa weeye dee waxay qolooyinkii xataa warinayay oo sheegay uun inaanay waxaani laazim ahayn bay soo naqliyaane bal waxaan leenahay taasi waa shay mustaxaba ina lahu dasamana waa ciladii uu rasuulka ilaahayba waxa weeyaan uga luqluqday taasna waxaa dee kaladan ciladii garanayno wixii ciladaas laga helayo o dhamiba la xukun bay noqonayaan taabacahu yuunus wa saalix ibnu kaysaan can zuhriy macnaa lays mee cuqayl ibnu shihaab buu ka wariyey waxaa iyaguna xadiidkan la wariyey buu leeyahay yuunus ulayl iyo saalix ibnu kaysaan oo xadiidkan zuhri kaba wariyey taas baa iyaguna la wadaagsaday oo bal maalan xadiidka yuunus muslim baa uu kuba sugan yahay xadiidkan saalixna ay marka abulcabaas saraaj baa isagana musnadkiisa uu kuba sugan yahay sidoo xaaf ibnu xajar leeyahay باب الوضوء من النوم ومن لم يرى نعم من النعسة والنعستين والخفق والضوان كل وكلام جيسا يرلى يربى الله سبحانه وتعالى على أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك